mida hore anigu markii meesha degay hadda waxaan meesha dega lix bilood horaan waan ka shaqeeyey mar baan ka ahaa committee ama commission commissioner masaaidinamalaan ilaa iyo two thousand and three waxaan sameeyey africankaki baan la kulmay adaashi baan la kulmay haweenkii baan la kulamay baan la kulamay iyo badbaanadii waxaa laga heshiyaashiga baan la kulmay saddexda gobol oo ka kooban tahay waxay bari mandera basheer iyo
waayo afsooma afka wax yar kusoo dhawey adoo raalliya telefoonka af yar afka wax yar kusoo dhawey adoo raalliya
a waxaan waxaan ku dhahay waan la kulmay markii meesha degeed waxaan jooga meesha waxaan jooga lix bilood waxaan sugiyey waxaan sugiyey kormeeraan sugiyey waxaan la kulmay xildhibaanadii oo siyaasig ahaa waxaan la kulmay madamoodiyinkii waxaan kaloo la kulmay odayaal dhaqameedkii dhalinyaradii iyo haweenkii waxaan iswareysanay maadaama wadankii uu ammaan darro ay ka dhacday wakti dheer waxaan ka qaban karnaa waan isla fahnay waxaan qaban karno waan is afgaranay siibaan markaan ku dhaqaaqnay anigoo la shaqaynayo dadkadaan ku shashagahayay iyo ciidamada amniga inay la shaqeeyo waxaa la wixii akhbaar ahaa oo wadankii ku saabsanaa amniga kulli waan isiiyaa shacabka baa isiinaya anagana waan ku shaqeyna wararkiyeeda ah midda labaad waxaan kaloo sadanay dadkii horaan kaba ka baqayay ciidamada amniga waan soo dhaweysanay hadda doqdin wax ma jiro ciidamadii amniga iyo shacabka waa ka shaqeynayaan ilaa cadowgii wahanko waa al-shabaab sidaan al-shabaab aan u dabargoonahay waa midda garta kale waxaan kaloo sudanay culumaaudiinkii waxaan ku niri idinka si fiican masaajidyada iyo malaka wacdiya dadka u sheega dhibaatada haysata u sheega waxaada diinta ka soogala taas bay sufiya waaye marka haddaan ku weydiiyo maxaa saldhig u ahaa ama aasaas u ah in dadweynaha shacabka iyo ciidamadu wada shaqayntoodu ay sidii hore ka wanaagsanaato maxaa aasaas u ahaa ood samaysay
waa maslataji weeye aniga maadaama aan ahay qof ku dhashay wadanka oo nin soomaali baan ahay waxaan ku dhashay gobolkan waqooyi bari ku dhashay dadkii way garanayaan horaana waan u shaqeeyey dadkii baan aan soo dhaweysay oo istraatiijiya hore oo nimanka ku shaqeyn jireen baan bedelnay waxaan bilawnay mid cusuban oo wadajir ahaan ah
waa garta ku shaqeynayna hadda waa garta marka ciidanka amnigee hadda adiga aad howlgeliso ma aday kaa amar qaataan mise nairobi buu amarku ka yimaadaa sidoo kale haddaad sii raaciso ciidanka hadda adiga ku hoos yimaada ee hawshan kula wada waa imise tiradoodu ma ka badan yihiin kuwii hore horta aniga amniga anaa laga xelsaaray wadan gobolka waqooyi bari ciidamada waa isku dha dhaf way isku dhex jiraan inkastoo ay ku xiran yihiin nairobi iyo meesha saldhigooda ay ku xiran yihin lakin haddana markii shaqada la imaado shaqada wax ku saabsan oo waqooyi bari anay anay hoos yimaadaan intay yihiin kuma sheegi kara maxaa yeele waa sirtaanadii inaan sheegno mar rabno laakiin ciidamo igu filan baan haystaa oo ilaa iyo gobolka ilaa iyo mandera ilaa wajen ilaa iyo gaarisa la shaqeeyo ciidamadana waxa weeyaan niman yani si fiican u shaqaynahayo waan wada hawlgalnaa waan wada shaqaynaa haddana waxaad moodaa inaan nimankii xumo oo shababka inaan inaan ku kacansarnay ku kacansaraynayno ku kacansaraynay oo hadda ay ogaadeen wadanka sidii hore inaan wahay waayo wax yar adoo afka kusoo dhaweynaya aad baad u mahadsantahay sababta maxaa en, bal sababta aad u leedahay waan ka gacan sarraynaynaa maxay tahay maxaad u cuskanaysaa inaad saas dhahdo waxaa weeyaan hadda shacabkii baan soo dhaweysanay dadkii wadanka deganaa baan soo soo dhaweysanay dadkii dhibka dhibka shabaabka wuxuu taabtay shacabka maxaa yeele shacabkii haddii ganacsiga ka hadlaawday oo tacliinta ay ka hadlaawday oo caafimaadka ay ka ka hadlaawday oo shaqaaladooda kulli ay waashaqeyn waayeen haddii dhibka uu soo uu soo gaaray marka hadda waxaa waxay arkeen shabaabka inuu cadow yahay cadow dulli dowladda sidikood ah ee shacabka inuu dulli ku yahay maxaa yeele waxaana wixii noloshii ahayd bay dadka ay dhibaatayadu ay u geysteen waa garta en, maxaa marka keenay in dowladdu ay dhahdo ciidamo kaloo dheeraada xuduudda la geynayaa si ay al-shabaab ula dagaalamaan baahidaa bal maxaa keentay waxaa loo wada waxaa loo macruufa horta wadanka wadanka waxaa kada ka daay roobab lixaad leh wadanka ka daay wadankana waa meeshan waqooyi bari kaas ahaan isgaarsiinta waxooga waa dhib maxaa yeelay meel kastaba rooba ka daay wadooyinkii waxaa weeyaan laami waxa ma laha waa waa dhul waa wadooyin xunxun weeyey xadkana wuu dheer yahay xadka waqooyi bari soomaaliya ilaa waxaa weeyaan ilaa iyo toddoba boqol iyo konton kilomitr wey marka hadda inkastoo maanta gobolka galbeedka saasuga ahaa waxa weeyaan hadda waxaan waxaan xoojin haynaa xagga patrolka maarata movementka askarta yani xagga amniga inay maqsabay meesha ay kala dhawaadaan maxaa yeelay nimanka shabaabka eh marka hadda roobka ay imaadeen wadanka kasoo galayaan waxay ogyihiin meel kastaba biyaa biya baa laga cabi karaa marka way soo bateen baryahan dambe laakiin wax hadda threat oo hadda si dhib masii geedka geysan karaan maxaa yeelay waxay soo galgalayaan yani maarata villageska maarata xaafadahay soo galgalayaan dadkay xoogo maarata dhibaato ahaan iyo cabsi ahaan ay gelinayaan waa gartay ma ma kooxo habaysan oo nidaamsan oo unugyo ah oo shabaab oo tiro badan baa soo gala waddanka may waay way yar yihiin waxa weeyaan shan toban toban socdaan wadadka sacdaan leh marka meesha anigu waxay umaan umalaynaya waxaan ka fahmay inay rabaan ha uu la maqlo oo shabaabka inay inay jirto waxaad geysan karaan ma laha askarna labada ciidamada ka yarata ota labada shabaab labada qalami karaan waxaa waxaa baqaya shabaabka baqaya laakiin waxoogaha maarata argagaxsaan bay shacabka ku beerahayaan maxay way soo gelahayaan marba waxaa laga yaabaa inay meel xaafad iska imaadaan oo maaragtay dadkay wax sheegaan baa laga yaabaa anagaas ma ogin wax ardadii ah oo sharcan lahayn lagu dhaqayn ma ogin waa gartay dadka qaar waxayba ku doodayaan maalmihii lasoo dhaafoo kale toddobaadyadii lasoo dhaafay inay tegeen dhowr tuulo sida tuulada la yidhaahdo huluqo conton wararkii ugu dambeeyey maanta oo kale aan helayna waxay sheegayeen tuulo yaro hoos tagta gaariso i cambera la yidhaha inay ina inay tegeen marka sidee bay ugu suura gelaysaa arrintani
tuulooyinka kulleorta waxay ku yaalaan xuduudka soomaaliya maxaa yeelay waxay u jiraan saddex kilomitr in lama iyo iyo lix shan kilomitr u jiraan marka waa laisku geli karaa maxaa yeeley meeshii moota dhulka waa dhul iska banaan oo iska furan soomaalidana waa lama kala garanayo maxaa yeeley kii soomaaliya kii kenya lama kala garanayaba nin nin waxaa taga xoolo dhaqato xoolaha iska tuulada iska soo geli xaggii xaggaba marka waa laga yaabaa inay soo galgalaan laakiin wax hadda saas dhibaato weyn hadda hadda oo ma laha geysan ma laha wax daqweyn zaaida ma jira lakin anaga ma rabnaba niman burcad inay wadanka wadankan soo galaan ma rabnaba waa garta kenya ma dhisaysaa arrinta ku saabsan derbi may dhisaysaa oo al-shabaab iyo dadka soo galaya ka hor istaaga arrintan derbiga waa lagu wareeray rasmi ahaan ma u sheegaysaa dadka soomaalida derbigaas in la dhisayo iyo inaan la dhisayn horta arrintaas waa arrin waxaa weeyaan wax adi aan lafahman karana maxaa derbiga moogtahay ma dhisara derbiga dhisa derbiga derbi sideed boqol oo kilomitir derbiga wax ku dhisi kara ma laha maxaa yeelay xuduudka soomaaliya iyo kenya waxaa weeyaan toddoba waxaa weeyaan ilaa iyo kasoo bilaabo mandheera ilaa iyo laama waxaa weeyaan eight hundred kilometers wey marka eight hundred kilometer ma dhisi kara derbiga ma jiro laakiin waxaan ku samayn jirnaa inaad dhisto xubno maaragtay meesha laga soo gelaya maaragtay yani border control waxaa laa jira oo yani isgaarsi xagga yani maaragtay xagga soomaaliya iyo kenya oo kale meesha maarata lasoo marhayo gawaarida dadka ku badan amisina meeshaas ilaa iyo maaragtay shan kilomitr waa laga yaabaa meeshaas waxaa weya jirta control waxaa weeyaan shacabkii movementkii iyo ismiidaalkii xooga maarata control maxaa yeele maxaa yeele hadda hadii meesha iska furnaato waxaa jira bur cadar oo masaanka meesha ka helayo
waay wax yar mar kale hadaad kusoo dhaweyso afka aad buu wanaagsan yahay aan ku weydiiya marka waxaa jirta warbixin ay dhowaan qortay hay-adda xasaradaha adduunka faalootee la yidhaahdo i c g international crisis group waxay sheegaysaa weli al-shabaab inay awoodu leedahay inay dad ka qorato waqooyi bari kenya in weli ay jiraan colaad u dhexaysa beelaha gacanta culus ee ciidamada amniga waxyaabahaas weli inay al-shabaab ka faaiidanayso ka faa'iidaysanayso dadna ay ka qoranayso gobolka ma socotaa al-shabaab inay weli dad ka qoranayso waqooyi bari kenya horaan ay ku qoran jireen maxaa yeelay horaan dhidkasi jira dhalinyaro fara badan oo soomaali ah oo kenya oo shaqalaan baa ku jiray oo laga yaabari lakin hadda hadda waan dadku fahmeen al-shabaab inay macnaa laheen inay dabaatay wadada burkinayaan inay waqooyi bari ay dhibigeysanayan waa la ogaaday marka waa la hadlay culamadii waa la hadashay odayaashii waa la hadlahayo marka hadda sidii hore maaha laga yaaba midka oo qarsooni ahaan waa laga yaaba lakin hadda wax hadda banaanbax oo mase yani yani hadda arkaya ma jiro maxaa yeele dadka way fahmeen shabaabka inuu macno macno ulaheen maxay xagga soomaaliya dagaal baa lagu hayaa xaggana dagaal baan ku haynaa goormay ahayd xilligii ugu badnaa ee dadka ay ka qoran jireen gobolka goormay ahayd hadda iyo xilligaas see isku barbardhigi lahayd أنا هران موجود أنا هران مش يكرم حياة أنا ودك موجود أنا أنا ودك سفير بركها سعودي عربية ودك أنا موجود أنا هذا بعدين مركي يبدأ في قرى شهادة بسينا من صور من صور في السعودي كي مالي أنا مش شيء لكن أنت أنا أنا مالي نحن ضرب الجزاء واحد في عمل بخير ملها أنا جاب منكم ولا جاب حتى أن أن أن أقدر وحن سبق أن جاني ولا جاب لكن سيدي هو ذكر قريب جريمة waa gartay waxaa kaloo amni darrada gobolku ay gobolka ka cayrisay dad fara badan oo shaqaalihii dowladda sida macalimiintii iyo dadkii kale shaqaalihii kale madaniga ahaa arintaasi weli may socotaa ma istaagtay shaqaalihii ma soo laabteen shaqaalihii hadda waxay arkeen wadankii oo nabad kusoo noqday hadda gudaha lix bilood way arkeen markaas way soo noqon hayaan badi way soo noqdeen wixii kaloo hadda gudi way soo wada noqonayaan حتى جامعات اللي حري او جالسه دلوقتي وانفرد رمضان ان شاء الله تعالى وفرينا كولجي كل هذول وفري او هذا تعلم كذا انه ساعتها عليه عشرات كل شغله كل وسنه فين معلمين في كلها خوفي يكون احد كل وسنه رمضان مركا هذا وين جماعه في اسو بيجري ويسوي الله فين مركا هذا سفي عنده ورينا وسعيين ان ان شاء الله تعالى ماشي بيجري جنوري فبراير ماشي بيجري وقت كده يا جماعه